halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o somaly com
kulanti wacan oo wanaagsan fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaaliyolabaatanka bisha ogoost sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jir idinkugu daadahinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose oo ay maanta tageen wafdi xaqiiqa raadisa oo ka socda dowladda soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada amisom kuwaasoo halkaasi u tegay in odayaasha magaalada marka kala hadlaan dilka ciidamada amisom ay geysteen iyo weliba xaaladda magaalada arrintaasaan lagu tagnay markii hore laakiin wixii aan la soo kulannay iyo waxaanu aragnay waa arrin ka sii daran ayaa oon runtii laga murugoodaa baanu la kulannay runtii dhibaato weyn baa ka taagan siiba marka ereyadeeda waxaad moodaa magaalo go'doon ku jirta oo dhibaato badan oo ummaddaa ka degan dhex taalana way jirtaa waxaa kaloon idiin haynaa maxkamad ku taalla masar oo maanta saddex sano oo xariga ku xukuntay saddex wariye oo ka tirsan tv-ga aljaziira sidoo kale waxaan idiin haynaa idaacadda v o a oo magaalada nairobi ku qabatay dood wadaag la xidhiirta caqabadaha geeska afrika ka haysta dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab barnaamijyadii caweyska washington iyo martida mikrofonka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
maxkamad ku taalla dalka masar ayaa maanta xukun ku riday saddex wariye oo u shaqaynaya telefishinka aljaziira waxaana maxkamadan ay ku heshay dembi ah inay taageero u fidiyeen ururka dalkaasi laga mamnuucay ee ikhwaanulmuslimiinka maxkamaddu waxay saddexdan wariye ku xukuntay min saddex sano oo xadhiga waa markii labaad oo wariyaashan dacwad lagu qaado oo maxkamad ay ku xukunto wariyaasha ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyo xukunkanna ku tilmaamay mid xaqdarro ah sidoo kale ururada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa cambaariyey xukunka
diyaaradaha dagaalka ee waddanka turkiga ayaa markii ugu horreeyey iyagoo qayb ka ah isbahaysiga uu horkacayo maraykanka weerar ku qaaday bara ay isis ku leedahay dalka siriya sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga maanta oo sabti ah diyaaradaha dagaalka ee turkiga ayaa bilaabay inay beegsadaan bara ay isis ku leeyihiin dalka syriya iyo ciraaq gelinkii dambe ee jimcihii shalay gaar ahaan xuduudda syriya iyo dalkaasi turkiga oo ay turkigu arkaan in halis ku tahay ammaankiisa waxaana howlgalkan uu turkiga ku biiraya muddo bila-ah kadib markii uu ka fiirsanayay inuu ku biirayo in kale ciidamada tailan ee bilayska ayaa sheegay inay xidheen qof loo tuhmayo inuu xiriir la leeyahay qaraxii ka dhacay magaalada bangkok bishan agost toddobiyo tobankeedii ay ku dhinteen ilaa labaatanka qof bilayska ayaa waxay sheegeen in ninkan ay maanta xidheen kadib markii laga helay guri uu degan yahay wariyaha v o eda ee bangkok ayaa sheegay in bilaysku ay qofkan da-diisa ku sheegeen siddeed iyo labaatan jir u dhashay dalka turkiga oo lagu magacaabo aadam karadag qaramada midoobeyna waxay ku baaqday in la kordhiyo dadaalada ku wajahan ka hortegista dhimashada dadka muhaajiriinta ah ee ku socda yurub xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimuun ayaa ku dhawaaqay in dunidu guud ahaan gaar ahaan yurub looga baahan yahay in arrintan lagaga jawaabo siyaasad midaysan oo waxtar leh bankimuun ayaa sheegay in dalalka ay arrintan qusayso ay waajib tahay inay la yimaadaan siyaasad badbaadinaysa dadka tahriibta ah islamarkaana tixgelinaysa shuruucda caalamiga ah ee qaxootiga
wararkaasina laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad kala socoteen fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya waxaa maanta tegay wafdi ka socday dowladda soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo ciidamada amisom kuwaasoo halkaasi u tegay si ay odayaasha magaalada ugala hadlaan dilkii dhowaan ciidamada amisom halkaasi ku dileen dad rayida wafdigan waxaa ku jiray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo magaaladaasi geeyey maamulku meelgaarah intii haddaba ay magaalada joogeen wafdigan ayaa ciidamada amisom ee marka jooga waxaa lagu weeraray bambagacmeed waxaana weerarkaasi dhaawac calisa uu kasoo gaaray askari ka tirsan ciidamada amisom xuseen carab ciise oo ah madaxa guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka mid ahaa xubnihii la socday wafdigan goordhoweed ayuu waryaheena ismaaciil xuseen farjar wuxuu uga waramay safarkii marka iyo wixii ay kala soo hadleen odayaasha cabashooyin badan baa naga soo gaaray runtii xagga shacabka halkaa degan iyo meelo badan oo howlgalla ka jiraan marka waana ka u yeedhnay bastoorka african union iyo amisomba odayaashooda ka wareysanayna balse iyokay say ula macaamilaan shacabka meelaha howlgalladu ka jiraan boodhadii naga soo baxay dabadeed waxaanu isku afgaranay in aanu mudano ka wada jira israacno oonu soo aragno goobahaas maadaama arrintu ay arrin aad u baaxad weyn tahay waxaan nala socday na wehelinayay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan xataa sii kaxaynay wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka marka maxaa meeshii baad tagteen dabcan waftigiinna dhibta aad u tagteenna waa saad sheegtay oo cabashooyin badan oo amisom ka dhan ah baa ka jiray deegaanka gaar ahaan eedo la xidhiidhay in dad ay laayeen oo kale maxaa isla soo qaadeen markaad meesha tagteen odayaashii deegaankana aad la kulanteen runtii arrintaasaan ugu tagnay markii hore laakiin wixii aanu la soo kulannay iyo waxaanu aragnay waa arrin kasii daran ayaa oo runtii laga murugooda baanu la kulannay runtii rilka dhibaato weyn baa ka taagan siiba marka ereyadeeda waxaad moodaa magaalo go-doon ku jirta oo dhibaato badan oo ummadda halkaa degan dhex taallana way jirtaa iyo iyadaiyo administration iyo maamul aan meesha ka jirin hay-adihii amnigu ka maqan yihiin dadkii al-shabaab isku soo baxsadeen dadkii amisom isku soo baxsadeen marka cabashooyin badan oo saasaan ka noo yimi oon ka aragnay meesha marka runtii dee madaxweynaha maamul goboleedku maanta wuxuu meesha geeyey district commissiona iyo gabatoore iyo gudnimo kale oo taliyayaal ah laakiin runtii waxaa ka maqan dee ma garanaysaa ciidankii loo baahnaa ee xagga xukuumadda federaalka ama maamul goboleedka ee runtii aad gacanta ku sugi lahaa aan arag mala joogaan shacabkood aad bay uga cawda taasoo keentay markaa dadkii inay dee ma garanaysaa u u magan galaan magaranaysa ama al-shabaab ama maleeshi maleeshiyaedkii ma garanaysaa meesha deganaa oo runtii xoog ku jooga meesha marka arrin yaable baanu la kulannay oo arrintii aan u tagnayba kasii weyn runtii laakiin arrinta aad u tagteen laftigeeda bal haddaynu kusoo yar noqonno maxaa isla gaadheen maxaad soo aragteen arrinta amisom iyo shacabka dhex taallay
waana loo sharaxay oo force commanderku waana raacay runtii sector oneka runtii taliyaha meesha aagaas ma xagga markana wuu nala joogay way noo sharaxeen say wax u dhaceen wayna sheegeen runtii inuu khalad dhacay xaggooda ah oo ma garanaysaa imikana baadhitaankii gabagaba ku dhow yahay waxaana dhowaan imanaya commission weyn oo madax bannaan oo african unionku sameeyey oo markaa cabarkii halka yimaadaan iyaga iyo inako aan wada fadhiisanayno dabeedna xaaladaas iyo xaalado kaloo meesha ka dhacay aan aan gudagalayno laakiin xildhibaan marka horeba intan way sheegeenoo meelo kala duwan ay ka hadleen intan horey u sheegeen inay raaligelin khaladka ay magarans khalad dhacay dadweynuhuna waxay mar hore sheegeen inaanay la shaqayn doonin amisom oo ay macnaha dee ciidan dadkii laynaya u arkaan marka weli miyaana muuqan uun dhibaatadii inay weli iyadoo taaganta a ka timaadeen runtii haddaynu runtaas ushe for example intaanu joognay anako imika marka gudaheeda ban baa lagu tuuray qaar amisom nin baaba ku dhaawacmay aada ugu dhaawacmay intaanu joognay galabto keliya dhibaatadu waxa weeyaan ilahay baa runti jecela shacabkaas mas-uuliyadda koowaad waxay ka saaran tahay waa waa waa waa waa xukuumadda soomaaliya iyo dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka mogta shacab marka anagu farta intaynu dad kale ku fiirana waxaa loo baahan yahay mas-uuliyadda naga saaran shacabkaas inaan inaku runtii ka gaabno inaan ogolaano amisom waa noogu timi inay garab istaagto ciidamadeena ay naga cawdo runtii dib xoreynta ka qaadato mushkiladdu waxa weeyaan laakiin arkaynaa inay ka maqan gacantii xukuumadda meesha iyo iyo iyo iyo maamulkuba marka dadkii iyo shacabkii iyo sama isku soo baxsay khaladaadka kale markay dhacaan laakiin waxaa loo baahan yahay imika aan wadnaa systemka lagula xisaabtami lahaa marka amisom ma garanaysaa haddii ay khaladaadka noocaas galaan saan kuu sheegay imika commissionka waa imanayaa intanetkood saddex askari oo ku shaqa lahaa intaa ka dhacday halkaa waa xidhan yihiin marka oo waxay sugayaan markabad waan garta su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo odayaashii iyo idinku marxa maxaad ku kala timaadeen marka hadalkiina ugu dambeeyey aad ama ha ahaato maamulisada ama arrintan amisom ha ahatee maxaa ku kala timaadeen annaku odayaasha waxaan u kala nimid inaanu kayskaas waan u sheegnay meeshuu maraya horta kow cabashooyinka ay qabaan oo dhan iyo kayskaas oo kale sheeg waxaan annaku gudigayga ka saarnay sal committee ah la shaqeeya african union oo arrintan handalgareeya inay noo soo gudbiyaan marka systemkaasaanu soo sameynay wixii xuquuqul insaanka ku shaqada laftirkooda inay inay inay wasiiradda waa kusoo xidhnay iyaka iyo madaxweynaha maamul goboleedkana way wada fadhiisteen waa wada fadhiisanin si ay iyakuna maaragtay direct ah u wada macaamilaan oo doorashooyinkooda ugu gudbiyaan marka anagu qolkii runtiina laga rabay kagudbi ahaan iyo baarlamaan waa ceebnay laakiin saan ku sheegay dee cases badan baa jira oo dagal u baahan dee anaguna markaa runtii inkastoo awoodahaygu iska yaryihiin laakiin waa waa bilaawnay
kaasi waxa uu ahaa xuseen carab ciise madaxa guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya oo qadka taleefonka ugu warramayey waryahayaga ismaaciil xuseen farjar
lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan haatanna dalka masar maxkamad ku taalla dalka masar ayaa maanta saddex sano oo xadhiga ku xukuntay saddex wariye oo ka tirsan telefishinka aljaziira ee fadhigiisu yahay dalka qatar saddexdan wariye ayaa lagu eedeeyey ama maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay baahinta warar been abuura iyo taageerista ururka akhwaanulmuslimiinka ee dalkaasi laga mamnuucay wariyaheenna maxamed colaado stuudiyaha ugu heliya ayaa warbixintan inoo haya laba ka mid a wariyaashan maxamed fahmi oo ah masaari haysta dhalashada kanada iyo baahir maxamed oo isna masar u dhashay ayaa la arkayay iyagoo ay ciidamo ka kaxaynayaan maxkamadda markii ay xukunka ku riday wariye biter grist oo isagoo ay masar u masaafurisay ama ka masaafurisay wadankaasi una masaafurisay australia oo u dhashay bishii februari ee horaantii sanadkan hase yeeshee wariyaashan dib loo maxkamadeeyey ku jira ayaa la xukumay ama xukunka lagu riday isagoo maqan saddexdan wariye ayaa ku eedeysnaa inay taageerayeen kooxda iqwaanulmuslimiinta ee dalkaasi laga mamnuucay masar waxaa kaloo lagu eedeeyey inay dalkaasi ka howlgalayeen iyagoon warqada ruqsada ka haysan masar islamarkaana ay baahiyeen warar halis ku ah ammaanka dalkaasi inkastoo wariyaashan ay aada u beeniyeen dhammaan eedihii loo soo jeediyey ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay xilligaa in xarigga wariyaasha loo geystay uu qeyb ka ahaa olala ballaaran oo ay qaaday xukuumadda milatariga masar oo ay ku doonaysay inay gacan birah ku qabato mucaaradkeeda iyo saxaafadda xorta ah markii ugu horreysay ayaa saddexdan wariye la xukumay bishii julaay ee sanadkii labada kun afar iyo tobankii iyadoo master grist iyo fahmi lagu xukumay min toddoba sannadood oo xariga halka baahirna lagu xukumay toban sannadood oo xariga qaadigii dacwadooda dib u qaadayey maanta xasan fariid ayaa sheegay in eedeysanayaashan lagu helay dembiyadii ay galeen sidaa daraaddeedna min saddex sannadood oo xariga lagu ciqaabayo si ka duwan labada wariye ee kale baahir maxamed ayaa isagu saddexda sano waxaa u dheer lix bilood oo xabsi ah oo lagu kordhinayo maadaama markii la qabanayay ay boolisku sheegeen inay jeebkiisa ka heleen rasaas isagoo la hadlayay telefishinka aljaziira si uu xukunkan jawaab uga bixiyo ayaa wariye biter grist waxa uu sheegay inuu aad uga naxay xukunkan waxauu yidhi xaqiiqdii waxa ay tahay in xukunkan uu yahay mid qaldan oo aan xaq ahayn oo ka fog anshaxa marka dhinacyo badan laga fiiriyo ma aha buu yidhi mid la qaadan karo waannu ka dagaalamaynaa si aan magaceenna iyo sharafteenna u ilaalino annagu ma nihin buu yidhi argagixiso mana jiro urur nagula xiriirin karo mid ka mid ah qarinada difaacaya fahmi oo la yidhaahdo amaal cloni ayaa sheegtay inay aada uga niyad jabtay oo xukunka keliya ee xaqa ah ee ay sugaysana uu ahaa in wariyaasha dembiyada lagu hayo lagu waayo sidaana lagu sii daayo Every single third party that has looked at this case from the beginning, from the UN to the EU, waxay tiri cid kasta oo saddexaad oo dacwaddan eegtay bilowgeedii sida qaramada midoobay midooda yurub maraykanka iyo u k waxay sheegtay inay aan inaan eedaha loo hayn cadeymo ku filan xitaa maxkamadda sare ee masar ayaa sidaasi la qabtay bay tiri xukunka dhacay maanta waa mid fariin halis ah diraya dalka masar wuxuu dirayaa bay tiri fariin ah in wariye si iska fudud loogu xiri karo keliya inuu qabsaday shaqadiisa waxay diraysaa bay tiri fariin ah inay jiraan masar qaadiyo ogol in maxkamadahooda ay noqdaan aalado siyaasadeed oo wax lagu caburiyo laguna baahiyo dacayaadka fahmi iyo baahir maxamed oo damaanad lagu sii daayay bishii februari kadib muddo sannada oo ay xabsiga ku jireen ayaa maanta dib loogu celiyey xabsiga sida ay sheegtay marwa cumaara oo ah xaaska weriye fahmi oo ilmeynaysay markii uu xukunka dhacayay I really want the president, the president, President Abdel Fattah al-Sisi to mercy us and to deport Mohammed, the same like what happened with Peter, and not to let him.
waxay tiri waxaan u tegey ma- madaxweyne cabdilfataax al siisi si aan u weydiisto inuu noo naxariisto oo uu ugu yaraan u masaafuriyo maxamed fahmi si lamida sidii la yeelay weriye biter grist oo aan xabsiga loo taxaabin oo uusan ku dhibaatoon hase yeeshee jawaab layma siin bay tiri ma garanayo sida xaalkeenu noqonayo la-aantii war qoraala oo uu soo saaray telefishinka aljaziira oo uu akhriyey agaasimaha guud ee telefishinka mustafa sawaaqa ayaa cambaariyey go-aanka maxkamadda sidoo kale hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa xukunka ku tilmaamay mid masar ay kaga noqotay xorriyaddii ay dadku ku heleen kacdoonkii sanadkii labada kun kow iyo tobankii ee lagu riday madaxweynihii muddada dheer dalkaasi maamulayey xusni mubaarak maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi inoo soo koobayey laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna nairobi idaacadda v o a laanteeda af soomaaliga ayaa maanta magaalada nairobi ku qabatay barnaamij dood wadaag ah oo ku saabsan caqabadaha gobolka geeska afrikada bari ka haysta dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab haddaba doodaasi oo goor dhoweyd lasoo afjaray waxaa daadihinaysay falastiin axmed iimaan oo v o da ka tirsan haatan ayay khadka taleefonka ee magaalada nairobi si toosa ugu jirtaa falastiin waxaan filaya inaad i maqlaysid yaa ka qayb galay doodda maxayna ahaayeen waxyaalihii ugu waaweynaa ee doodda lagu soo hadal qaaday
sida aan sheegtaba dooda waxaa horkudhigeeda ama waxaa caqabadaha gobolka ka haysta la dagaalanka al-shabaab waxaa ka qayb galay safiirka soomaaliya u fadhiya dalkan kenya jamaal maxamed xasan waxaa ka qayb galay xildhibaan cabdiqaadir oore axmed oo laga soo doorto galbeedka gujeer waxaa kaloo ka qayb galay doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyo oo ku takhasusay taariikhda islaamka islamarkaana mar isku soo taagay jegada madaxweynaha soomaaliya waxaa kaloo ka qayb gashay caashe axmed cabdalla oo horey usoo noqotay xildhibaan ka tirsan baarlamanka iyo weliba wasiir hore sidoo kalena iyada laftirkeeda mar isku soo sharaxday madaxweynenimada soomaaliya waxaa ka qayb galay doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashe oo muddo soddon sano kudhow kasoo shaqeynayay bangiga adduunka dhowaana soo saara buug uu kaga hadlay howlaha bangiyada iyo dhaqaalaha iyo doctor cabdiwahaab sheekh cabdisamada wax ka dhigay jaamacadda magaalada nairobi ujeedku waxau ahaa in horta caqabadaha markaasi ay dadka dooda ka qaybgalay bal ay ka hadlaan waxa ay yihiin waxyaabaha ugu waaweynna waxay ahayd dhalinyarada in la jireeyo in loo baahan yahay in dowladnimo loo baahan yahay lagaga hortago sida al-shabaab ay dhalinyarada uga faa-iideysato iyo in la helo qaab dib heshiisiin maadaama dadka qaarkiis ay caro ay qabaan ama waxyaabo ay diidan yihiin ay dhacdo mararka qaar inay ugu biiraan al-shabaab iyo wadamada gobolka guud ahaan ay iska kaashadaan dagaalkuna uu noqdo mid goboleed oo wada jir ah waa tahay dalka kenya mar haddii barnaamijkan uu ka dhacay kolley waxaan filayaa in lasoo hadal qaadayo soomaalida gobolka waqooyiga bari degan iyo weliba soomaalida dalka degan kenya oo qaarkood iyagu cabashooyin ka muujiya dhinaca ciidamada ammaanka ee dalka kenya taasoo mararka qaarkood ay dadku hadal hayaan maxaa laga yidhi arrintaas haddaad lasoo hadal qaaday
waxaa aada arrinta uga hadlay xildhibaan cabdiqaadir oore axmed oo sheegay in dadka asal ahaan soomaalida kenya ee ku dhaqan gobolada waqooyi bari aysan dowladdu si wanaagsan ula macaamilin waxa uu sheegay in ay jiraan dilal aan sharciga loo marin xarig aan sharciga loo mareynin in dadka qaar la la-yahay in mararka qaar ay dhacdo in meydad aan la aqoonin dadka meelaha laga soo helo waxa uu sheegay in taasi aysan ahayn sida looga guuleysan karo al-shabaab balse loo baahan yahay dowladda kenya inay wada shaqeyn iyo wadaag la sameyso dadka asal ahaan soomaalida ah oo waxyaabo badan qabanaya ayna dhici karta mararka qaar tabashadoodaasni in ay dowladda cadatooye ugu qaadi karaan waxa uu sheegay in xildhibaanada gobolka ay mar ay socdaal sameeyeen oo ay baaritaanna sameeyeen ay soo ogaadeen dhibaatooyinka ugu waaweyn ee gobolka ka jira waxyaabihii xoogihii ay soo aruuriyeenna ay u gudbiyeen dowladda kenya oo la filayo in ficil loo bedelo oo la fuliyo soo jeedinadii ama talooyinkii ay dowladda siiyeen mudanayaasha gobolka waa tahay halista ururka al-shabaab uu gobolka ku hayo haddii lasoo hadal qaaday maxaa lagu sheegay
walla wax lagu sheegay waxay tahay in dhalinyaro badan ay helayaan in dhalinyarada ilaa nolol loo helo ilaa loo helo mustaqbal ay hiigsan karaan oo ay uga fogaan karaan kooxahan al-shabaab oo mararka qaar ka faa-iideysanaya sida ay dadku sheegeen dooda ka qaybgalaya duruufaha adag ee ay dadku ku nool yihiin ee ha noqoto mid bulsho ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid waxbarasho in markaasi ilaa laga xalinayo dhibaatooyinkaasi waxay sheegeen in ay adag tahay in caqabadaha taagan ee dhalinyaro badan ku riixaysa inay al-shabaabka ku biiraan inay adkaan doonto waa tahay waxaa igu maqaala in dad fara badan ay kasoo qayb galaan oo iyaguna halkaasi su-aalo kusoo gudbiyeen marka kolley barnaamij baa idaacaddu kasii dayn doontaa oo arintaasi laga soo duubay maxaa xalka lagu sheegay markaa gabagabadii falastiin
halka waxaa lagu sheegay in si wada jir ah ay wadamada gobolka arrintan wax uga qabtaan in dhalinyarada dhinaca waxbarashada gacan laga siiyo maadaama dadka ugu badan ee al-shabaabka galaayo ay yihiin in la dhiso sida ay sheegeen ciidamo soomaali ah ama soomaaliya ha noqoto ama waqooyi bari ha noqoto ciidamo bulshada halkaasi jooga kamid ah oo ay yaqaanaan oo ay xogaha la wadaagi karaan oo xaafadihii iyo dadkii yaqaano ee ehel ah si loo ogaado dhibaatooyinka iyo dadka kamidka al-shabaab ee bulshooyinka mararka qaar kusoo dhex dhinta dhinaca waxbarashada ayay dadku aada ugu adkeeyeen in loo baahan yahay dhalinyarada in loo jiheeyo oo lagu mashquuliyo isla markaana waxbarasho taya leh dhalinyarada la siiyo waa tahay aad baad u mahadsan tahay waxay ahayd taasi falastiin axmed iimaan wariyaha v o eda oo iyadoo khadka ku jirtay magaalada nairobi waxayna goor dhoweyd magaalada nairobi kusoo gebagabaysay barnaamij dood ah oo idaacadda v o edu ay halkaasi ku qabatay barnaamijkaasi oo ahaa dood wadaag wuxuuna waxaana looga dooday caqabadaha gobolka geeska afrikada bari ka haysta dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab barnaamijkaasi isagoo maqal iyo muuqaala iyo isagoo dhinacyo kala duwana ayaa dabcan idaacaddu idiin soo gudbin doontaa waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeenna ama idaacadaheenna soo socda weli laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan magaalada washington haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka maxamed colaad ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka oo toddobaad walba habeenka axadda ah aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa burburkii ay ka dhaxashay colaaddii sokeeye iyo qaranjabkii dalka soo maray astaamaha nabadda sida ganacsiga bulaalaya dibudhiska waddooyinka isdhexgalka bulshada iyo waxyaabo magaalada lagu yaqaanay berisamaadkii ayaa mar kale soo muuqanaya bilihii u dambeeyey waxaa magaalada ku soo badanayay ciidamada ilaalinta deegaanka xamar oo dad badani ay u yaqaanaan munishiibiyo oo howshoodu ay tahay ilaalinta bii'ada ka warqabka caafimaadka goobaha lagu kariyo cuntooyinka ee baqaayadaha iyo hoteelada la socodka goobaha kawaanada iyo qaadista canshuuraadka beriga haddaba barnaamijkeenna martida mikrofanka ayaan ku eegaynaa ciidamadaasi waxaana marti ku ah taliyaha ciidamada ilaalinta deegaanka xamar cabdinaasir maxamuud indho qarshe taliya ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofanka idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga aad iyo aad baad umahadsantihiin waan ku dhow walaal bal marka ugu horeysa dad badan baa laga yaabaa haddii ay maqlaan ciidamada ilaalada deegaanka xamar taariikh ahaan iyo kaalinta ay kaga jiraan ciidamada soomaaliyana laga yaaba inaan wax badan ka ogeen haddaad bal noo sharaxdo ciidankan ciidanka ilaalinta deegaanka xamar taariikhdii hore waxaa la dhihi jiray siijil orobano siijil orobano waxay ahayn waktiga talyaaniga gumaysigii markuu jiray ciidan iyagu ay leeyihiin oo ka tirsan jooga gobolka banaadir waktigii daaqiliyada markii xornimada la qaadan rabay ayaa nin talyaani isbuteeraha xukumi jira laga wareejiyey waxaa loo dhiibay nin la dhihi jiray haddaba noololaya gudoomiyaha bisha xasan soomaaliyeed aan ku ogaan layihaha jenaraal cabdinuur yuusuf waa gartay jenaraal cabdinuur yuusuf jenaraal cabdinuur yuusuf waxaa ka bedelay in la yidhaahdo cali xirsi maxamuud sideetankii ayaa sharcigii la bedelay iyo nidaamkii waxaa loo bixiyey ciidanka ilaalinta deegaanka xamar meesha laga dhihi jira sijil orobano maleshiibiya wixii markii hore la dhihi jira waxaa loo bixiyay dowladda hoose ee muqdisho guud ahaan sharcigaa loo sameeye la yidhaahdo korontolada biis oo uu sameeyey gudoomiyihii maxkamadda ciidamada qalabka sida markaa jiray in la yidhahdo maxamuud casif casayid maxamuud casif la yidhaahdo sharcigaas wuxuu sheegayaa in ciidankaani ay yihiin ciidan gobol haddana ay yihiin ciidan dekereeto taliyahooda iyo taliyxubeenkooda madaxweynuhu xeer madaxweyne lagu soo magacaabayo waa gartay waxaa xukumi jiray markaa nin layihaa daahir siyaad weriye oo la dilay markii dambe ciidanku saas ayuu usoo barbaaray ilaa ciidan xoog badan oo noqdo oo gobolka baandir aada iyo aad uga dhex muuqdo oo bulshada ay aada u taqaano marka howlaha uu qaban jiray maxaa ka mid ahaa marka oo bulshada ay ku taqiinay howlaha uu qaban jiray waxaa kamid a wuxuu ka koobaya ciidanku toban qaybood iyo taliska guud oo ah taliyaha iyo taliyo xubeenka tobankaasi qaybood waxay yihiin qaybta caafimaadka oo ka shaqeeya waxaa la yidhaha secretishinka magaalada ganacsiga iyo farmashiyaasha iyo wax walba oo muxuu ahay ku saabsan ganacsi caafimaadkooda kontaroola qof aan caafimaad kala caafimaad lahayn aanu shaqayn karin uusan ka shaqayn karin magaalada muqdisho caafimaadkoo dhan ayay jeegaray jireen wax kasta oo caafimaadka ku saabsan hadday warsho tahay hadday hotel tahay hadday famashta hadday raashinta xataa waxaasay kontrooli jireen waxaa la yidhaha qaybta caafimaadka ciidanka ilaalinta xamar waxaa la waxaa jira qayb kaloo la yidhahda qaybta nabad nabadgelyada iyo adaabta qaybtaasu dabcaday ahayd waxay la shaqayn jirtay nabad sugidda iyo booliska waxaa iyada u gaar ahaa sida maxahayo dadka dhaqan xumada samaynaya dadka sida xubin libista dadka tuugada ah dadka maxahayo ka shaqeeya waxyaabaha muqaabalaadka ah dadka qaarka daroon dhaqanka xun oo dabay ay koontarooli jireen ciidankaasi ciidan aada u awood badan oo laga baqo oo ahaa oo xagga amnigana kala shaqeeya nabad sugidda iyo booliska waxaa jira qayb la yidhaahdo qaybta baadiqabadka ama gowraca qaybta baadiqabadka marka la yidhaha magaalada ayay waxay ka shaqeeyaan wax allaala wixii xayawaana ee magaalada dhex jooga ee aan cidu haysan ayay ururinayaan iyo kawaanada magaalada wixii lagu yani ayay koontaroolaan nadaafada qayb kamida waay ayaguna xoogaha kusaa dunyada qaybta dunyada la yidhahdaa waxaa jirta qaybta canshuuraha oo ayaguna dakliga magaalada yani ka shaqeeya koontaroola suuqyaday bixin jireen kaabamaqaataa jiri jireen hadda agaasimay yeeratay suuqyaday bixin jireen waxay samayn jireen miisaankay koontarooli jireen suuqa waxay koontarooli jireen raashinka badeecadiisa waxay koontarooli jireen wax kasta ee suuqaas ku saabsan oo ganacsi ku saabsan ama dhul ha noqoto ama cunto ha noqoto ama waxa lala noqotay shaqo ku lahaayeen waxaa jira qayb lalihi jira qaybta magaalada laakiin hadda badatay oo loo bixiyey afar qaybood noqday sida qaybta galbeed qaybta bartamaha qaybta weliyo cadde iyo qaybta bari ciidankaas waxay ka shaqeeyaan afartaas qaybood magaalada sida booliiska iyo nabad sugidda ay afar qaybood magaalada leeyihiin afar qaybood leeyihiin waxay ka shaqeeyaan dhismaha amarada dhulka dawladdu ay leedahay waxa duqa magaalada uu amar ka bixiyo dhulka dawladdu ay leedahay ilaalintiisa dhismaha koontaroolka muxuu ahayte shatuudda wax kasta ee ku saabsan nidaamdarrada magaalada iyo wixii uu duqa magaaladu amar ka bixiyo ayay iyaguna ku shaqa leeyihiin guri aanay ayaga ogeyn lama dhisi karo ama aan fasax dhisma haysan dhul aanay iyagu ogeyn lama dhexe karo oo dawladdu ay leedahay ayagaa joogaya wax kasta ayaa noocaasa ayay ka shaqeeyaan waa gartay waxaa la aasaasa hadda midkalbeeyaa qaybta daqliyada kala duwan oo ayadana ka shaqeeya eeraboorka dekada kontaroolada b l-ka canshuuraha ka qaada iyaguna qaybta daqliyada kala duwan la yidhaahdo marka ciidanku waa ka kooban yahay toban tobankaas qaybood
waa gartay hawshay hayaan waa hawl aada muhiim ugu ah bulshada marka la fiiriyo waxyaabaha aada soo xustay oo dhan laakiin waxaa jira ciidamada noocan oo kale ah waxaa lagu yaqiinay haddaanan qaldanayn in ay ahaayeen ciidamo aan hubaysnayn oo ama budad wata ama katiinadii qofka lagu xirayay wata iyo teestarihii askarinimada maanta wadanka soomaaliya halis baa ka jirta oo dad ciidamada laga yaaba inay cadow ku yihiin ogaarsanaya jira ma ka fekerteen ammaanka ciidamada wax ma ka bedesheen qorshihii hore ee ahaa in ciidamada aan aanay hub ku dhex qaadan magaalada
horta marka la yidhahdo waktiga jiraahi dhib badan ayuu soo kordhiyey ciidanka la yidhahdo nabadjugidda soomaaliyeed may hubaysnaa jirin haddana qayb xoog badan hubaysan uu leeyahay duruufta ayaa keentay ciidanka asluubta soomaaliyeed xabsiyada unbau ku adkaa jira wadooyinka iyo amni wax kama sugi jirin xabsiyadaas unbau laga jira dhaqangelinta dhaqan celin jira maxaabiistaas haddana amnigii qaybta qaadanayaa waxaa keenay waxaa jira wax duruuftu keentay ayaa jira ayagoo iftiin hadda aada uma hubaysna laakiin wax u waa haystaan ayagoo saasoo duruufaad kudhex jira ayay ku shaqeeyaan ayagoo ciidan dagaalmo ahan dadka lama dagaalaan laakiin waxay ka shaqeeyaan wanaagga magaalada ammaankana qayb bay kuleeyihiin wax kasta ee arrimaha bulshada ka mid a ayay ka shaqeeyaan waa gartay marka dhowr iyo labaatan sannadood kadib waxaad leedahay ciidamada minishiibyada ama ilaalinta deegaanka xamar oo qoryo wata oo ilaalinaya caafimaadka iyo biyo-ada iyo canshuurtana qaadaya ayaa lagu arkayaa suuqyada magaalada muqdisho iyo bulshada dhexeeda lagu qasban yahay cid kasta ee meel ka shaqeynaysa ciidan inasba sheegataa inay hub qaadato waxay heli karaan saad og tahay dadki shacabka ayaa hadda hub wata oo waardiyo wato oo tignika ciidan wata oo hubaysano baabuurta u saaran yihiin isiil anagu anagoo shaqadaas hadda hub qaadan lahayn ayaan waxaan diyaar unahay inaan bulshada u shaqeyno wax kasta ee dhibaataha nagala soo gudboonaadana aan dhabarka u dhigano maadaama dadka uu yahay dadkeennii inaan adeegyadii ay nooga baahnahayeen aan ka shaqeynana aan diyaar unahay inkastoo aad ii sheegtay madaxweynaha uu dekreeto kusoo magacaabay haddana dabcan ciidamadu meel bay ka amar qaataan ma booliskay ka amar qaataan mise maamulka gobolka booliska gobolka oo shaqo kuma lahaan balse booliska taliyahoodana dekreeta lagu magacaabo kuwan taliyahoodana dekreeta lagu magacaabaa laakiin ayagu waxay hoos tagaan duqa magaalada ayay la shaqeeyaan ama meertiisay ku shaqeeyaan inta badan maayarka magaalada waa gartay waxaad ii xustay oo hadalkaaga ku jirtay in canshuuraad qaadistooda ay bilaabeen ciidankan inta badan marka laga hadlayo canshuuraadka dowladda ama dakhliga gudaha ka soo xarooda waxaa laga hadlaa un dekeda iyo aeroboorka iyo wixii la halmaala dowladda soomaaliya hawsha ciidamadiinu ay hayaan waa howl ka mida howlaha dowladda oo ciidankiibaa bilaabay inay canshuuraad ka qaadaan suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaalada ha ciidankani canshuuraha ayuu ururiyaa kontoroladii joogaa suuqyadii joogaa meel kasta ee canshuurta laga qaado ee gobolka banaadir kamid a ayay ku sugan yihiin qaybta canshuuraha ama qaybta dakliyada kala duwan labaduba ay ku sugan yihiin dakliyadii ayayna soo ururiyaan dowladdu ay lahayd ama gobolka banaadir oo dowladda hoose saad og tahay waxaa la yidhahdaa dowladda hoose waa dowlad hoose oo aada u mug weyn oo ka weyn toban wasaaradood ka tayo badan kana tiro badan waa todoba iyo toban degmo todoba iyo tobankaas degmo way ka shaqeeyaan canshuurihiina way ka qaadaan meel kastoo kamidana way joogaan deegaanka xamar ayagoo u adeegaya bulshadooda fulinayana fulinaya amarka fulinayana afar amarka duqa magaalada iyo iyo iyo gaar ahaan iyo kan dowladda dhexe madaxweynaha maadaama ay toos u hoos tagaan duqa magaalada uu madaxweynaha hoos toos u hoos tago oon cid kale aanay u dhexay dhowr labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay mudane waxaa jiray in soomaaliya ay wax badan ka burbureen kala dambeyntii amarkiina ay burbureen ciidamadan hadda waxay ka shaqeynayaan sidaad ii sheegtay fayadhowrka iyo caafimaadka iyo degaanka iyo nadaafadda dabcan dadka laga yaaba inay waxyaabaha oo dhan ku xadgudbayaanna qaar hubaysan baa ku jira oo weli hubkii ummadda lagama wada qaadin awood intee leeg ayay u leeyihiin inay fuliyaan amarada ama ama ay soo qabtaan ciddii ku xadgudbaysa nadaafadda magaalada ama caafimaadka bulshada horta saad og tahay ciidanku dadka hadda magaalada muqdisho ku nool waa dad u baahan dowladnimo dhibaato u baahay sameeya dowladnimo aaday u baahan yihiin waana la shaqeeyaan cid amarka la siiyo diidana ma jirto dhismaha waa goosanayaan fasax dhismaha waa soo dooranayaan canshuurta way dhiibayaan caafimaadka qoladii loogu tagay muxuahayto dadka wasaqda iyo yani carbishka waqtiyo meelaha xun waa lagu geenaa diyaar bay u yihiin wax walba dadku waxay u jadaban yihiin boqolkiiba sagaashan dowladnimo ayay rabaan waana ay la shaqeeyaan ciidanka ilaalinta deegaanka xamar maadaama uu u adeegayo bulshada oo uu ka shaqaynayo wixii bulshada dan u ahaa ku nool magaalada muqdisho oo labaatan iyo shan sana aan dowlad nidaamna xoog la-aan aysan arag marka shaqo badan bay qabtaan dadkuna inta badan diyaar bay u yihiin in ay garab siiyaan hadda waxaan aasaasay rabnaa qaybta lagi oo xoogaa dib u dhaca inta kale hadda waa howl gashay qaybta adaabta iyo nabadgelyada qaybta la yidhaahdo oo dhaqan xumada iyo dadka yani sida xun u dhaqma iyo dadka waxyaabaha dhaqanka xun oo dhan la dagaalamta shaqada hadda booliiska ahaa ilaa xad ayagana waxaa la yaha laftooda booliisya bonkastunaa la dhahaa waxay leeyihiin hawshaas ayagaa iskale booliiskuna kolley hadda asagaa usii hayo waana ku caawi doonayna ayadana hadda dib u asaasaynaa wax kasta oo hadda loo baahan yahan hadda aanu samaynaynaa annaga waxaa ilaahay mahadiisa ciidankaani hadda duqa magaalada ahna gobernatoraha waa nin sarkaalo generaala ciidankuna waa ciidan ciidankuna waa waa baarashiisii asaga ayaa laga rabaa inuu dibhadayn ku sameeyo waana uu ballan qaaday inuu dibhadayn ku sameynayo ciidankaasi awoodiisii iyo dabdibadii kartidiisii uu lahaa jiray gobolka banaadir nooc kasta ay tahay wax uga qaban jiray inuu ka qabto uu ballan qaadiye waana uu samaynayaa anaguna diyaar baan u nahay inaan ufadeena ku caawino oo ciidankii ku dhisno waa waa gartay ugu dambeyntii dabcan marka la maqlo ciidamo manishiibiya magaalada muqdisho ka howlgala oo shaqo qabanaya dad badan oo wadanka mar hore ay ugu dambeysay waxaa kusoo dhacaya in nabad iyo rajo ay soo iftiimayso adigu waxaad joogtaa magaaladii ma kuu muuqataa rajo ah in soomaaliya ay nabad ku soo noqonayso oo dowladnimadii soo noqonayso weliba wakti dhow aada iyo aad ayaan anigu ugu rajo weynahay dadka soomaalida way daaleen anigu saadogta hadda meesha adigu degantahay hadda adkalaysan deganahay waxaana dalka ugu soo noqday dalkayga iyo dadkayga ummadda ummad badan oo ilamadana way jiraan dadka dalka joogana waxay diyaar u yihiin in ay dalkooda samaystaan wax walba ay sameeyaan hadda waxaa la yidhaha waxaa socda mashruuc la yidhaha dalkaaga dhiso hadda duqa magaalada maanta wuxuu dhagax dhigay wada isku xigta taleex taleex meesha la yidhahdo ilaa maka almukaramo beri dambe waxa udhagaya cadaalada jidka wadnaha aada u dheer qarbuunka inaa isku xiga meel layidhaha sancad marka waxaana dhisaya dadka ayaa dhisaya dalkaaga dhiso dadku wuxuu diyaar u yahay in ay dalkooda dhistaan nabad ku noolaadaan dowladnimo helaan waana haystaan ay sii adkaystaan ku shaqeeyaan dalkooda iyo dadkooda ayay boqolkiiba sagaashan iyo shan diyaar u yihiin inta andaale kolay bilaamin lagama waayo qof qaldan laakiin waxay diyaar u yihiin dalka ay ka shaqeeyaan waana lagu shaqayn karaa dalka waana aad iyo aad ayuuna u wanaagsan yahay kolay dhibaata waa iska dhici kartaa meel walba ka dhacdaa oo adduunka kamida annaga hadda adduunka waxaa loo haytaa dal baaba-ay balaaya ka dhacday laakiin ma aanihin dal balaaya ka dhacday dal aada u fiican baan nahay aada iyo aada ayay u wanaagsan tahay rajadu aada bay u fiican tahay dadkuna dowladnimo ayay aada u jecel yihiin iyo kala dambaynta inta inay helaan dadkii hore u yaqaanana waa yaqaanaan inta kalena markii ama looga sheekeeyo ama ay ka arkaan kaydka tiibiyada ay ka fiirsadaan way iska oynayaan dhalinyarada aqoon-yahanada u badan waxay leeyihin waxaanu nasiibaan kusoo gaarnimayna hadda ilaa idinkiisanaan helnaan rajeynayna marka dadku diyaar waxay u yihiin in ay wax walba yani horumar ah ama dowladnimo ah ama daldhisa ay ka qayb qaataan aad iyo aad baad u mahadsan tahay taliya waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaaga barnaamijka martida microfonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga aada iyo aad aad u mahadsan tihiin aniguna waa idinka mahad celinayaa sidaad iila soo xiriirteen si aan ugu balballaariyo dadka soomaaliyeed dalkii dibadda joog dalkii dibaddii toba jooga in magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya intiisa badan ay wax walba ay diyaarsi loogu kala garan yihiin aad waa mahadsantiin
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii martida mikrofonka oo uu toddobaadkan marti ku ahaa taliyaha ciidamada ilaalinta deegaanka xamar cabdinaasir maxamuud indhaqarshe intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag barnaamijkii martida mikrofoonka ayaan intaasi ku dhaafaynaa sidaad maqlayseenba maxamed colaad xasan ayaa inala socodsiinaya haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa inoo haysa
waxaan idinku hayaa sheekooyin aan kala dhicin oo aan hubo inay idin xiise gelin doonaan waxaa ka mid ah lamaane gaboobay oo weli haya doolshihii arooskooda loo sameeyey lixdan sano ka hor dadka raaca diyaaradaha oo miisaankooda la ogaanayo ka hor inta aanay raacin dayuuradda oo aanay cagba saarin iyo sidoo kale waraysi kooban oo aan idinka hayo fanaanka maxamed xuseen lafoole iyo heesihiisii u dambeeyey ee uu qaaday oo aan caawa qaar idinka maqashinayo fadlan ku istaag miisaanka waxaan rabaa inaan ogaado culayskaaga waa kelmad inta badan dadka lagu yidhaahdo marka ay dhakhtar u tagaan si loo hubiyo caafimaadkooda amaba daryeel caafimaad loogu fidiyo laakiin haatan warkii hore war soo dhaaf waxaa hadalladaasi oo badi lagu yaqiinay dhakhaatiirta ay hadda ku bilowdeen dadka raaca dayuuradaha oo miisaankooda la ogaanayo ka hor inta aanay dayuuradda cagba saarin maxamed colaad xasan ayaa sheekadaasi noohay colaad kusoo dhawo barnaamijka mar kale caashoy waxa sheekadan ay noqotay mid maalmahan haysata warbaahinta waxyaabaha bulshada ku cusub ee lagu qoslo ama lala yaabo daabaca haye dalka usbekistan ayaa shirkadda dayuuradaha usbekistan airlines waxa ay ku soo rogtay rakaabka raacaya dayuuradaheeda inay marka hore ismiisaamaan sidii caadiga ahaydna boorsooyinkooda iyo alaabada ay wataan la miisaamo si loo ogaado culayska ama miisaanka ay dayuuradda ku kordhinayaan dadka marka miisaankaas waxaa looga dan leeyahay arinta amniga diyaaradda mise waxaa laleeyahay sida loo kala miisaan badan yahaa loo kala lacag badnaanaya dhinaca tikitka iyo duulimaadka cashoy marka sheekadan warbaahintu waxay ka qoreen waxyaabo badan oo maada oo lagu qoslayo oo mararka qaar dadka looga dhigayo inay miisaankooda la socdaan haddii kale lacagaha dayuurada ay ku raacayaan ay ku kordhayaan weli lama xaqiijin in maaragtay dadka lacag lagu kordhinayo oo culayskooda lacag looga qaadayo waxay ku doodayaan shirikaduhu inay culayska diyaaradda iyo waxa raacaya oon ogaanayaan laakiin waa dhici kartaa in marka dambe faa'iido laga arko meesha oo shirikadaha ay bilaabaan inay dadka lacag ka qaadaan laakiin shirikadu ma weyda xal kale bal inay miisaanka diyaaradda ay qaadi karto inay celcelis ahaan ku hesho intay dadka miisaan ay saari lahayd oo dadku ay xoogaa yaro argagax u galayo marka la yidhahdo miisaankaasi fuul waa runta caashoy shirikadaha diyuuradaha dunida waxay lahaayeen xeer caalami ah oo sidaad sheegaysa oo ay ku hubiyaan dheelitirka culayska diyuuradaha rakaabka raacaya iyo alaabooyinka ay wataan shirikadaha qaar ayaa qaba in xiliyada qaboobaha oo kale waad aragtaa dhar waaweyn oo jaakado waaweyn oo dhogor ka samaysan oo qofkiiba ka culus qofkiiba ka culus marka waxay leeyihiin iyo alaabada dadka qaadanayaanoo soo badanaya iyo dadka buurbuuranoo dunida kusoo badanaya waxaasoo dhan baa waxay leeyihiin waxaa meesha ka saarayaan in qiyaastii la sameynayay in qof waliba culayskiisii iyo wuxuu wato culayskooda noqonayaan marka laga reebo boorsooyinka sida gaarka loo miisaamo marka hadda xaaladdu waxay taagan tahay in dhinacii ammaanka diyaaradda laga fiiriyo laakiin waxaa laga yaba in marka dambe laga dhaxarka haddana in dhaqaale kororsi oo xaggaas way u badan tahay qiimihii ay sare u qaada diyaaradahan ku raacay way u badan tahay waxa laga baqayaaba taa ah oo dad badan oo burburan oo maaragtay dunida hadda wargeysada qaarkood way ku maadsanayaan waxay leeyihiin ninkii maaragtay miisaankiisu culus yahay ha u diyaar garoobo tikid ka qaalisan dadka kale oo kale marka colaad waxaad ka warantaa arrintan ma markii ugu horreysay ay dhacdaa cashay waa markii labaad ma aha markii ugu horreysay shirikadda diyuuradaha ee somawa air jasiiradda la yidhaahdo oo ah jasiirad karibiyanka ee badda basifiga ku taala ayaa ku dhawaaqday go-aankan oo kale sanadkii labada kun labiyo tobankii iyadu waxayba soo saartay xeer qof walba culayskiisa inta uu leegyahay lacagta tikidka diyuuradda uu ku bixinayo xeerkaasoo weli jasiiradaasi dhaqangalka ah marka haddaad samaawo tagto oo diyaarad raacayso miisaankagamiisaan baa lagu saarayaa kadibna lacagta miisaankaaga mid u dhigantaya tikidka lagaa siinaya marka sida loo kale culus yaha loo kale lacag badan yahay culus yaha loo kale lacag badan yahay marka cabsida weyn ee la qaba ayaa hadda ah in shirikado kale ay ku daydaan oo dunida oo dhan wax caadi ah ay ka noqoto in dadka miisaankooda lagu dallaco lacag marka ay diyuuradaha raacayaan ama tareenada ama basaska casho sheekadan haddaan u laabto waxay soo xusuusinaysaa iskuul ku yaalla soomaaliya meel ka mid ah oo macalinka aada loo jeclaa maaragtay ardadu jeclaayeen marka fasalkii macalinkaa la siiyey ee loo iskuulka u qoondeeyey ayaa ku yaraaday oo ardadiibaa ku yaraatay marka uuna u madax banaanaa lacagta inuu ka qaato fasalka calashaan ardaydii baa fasalka u qaadi waaye u qaadi waaye marka ka bateen ardada isqoraysa isku soo qoraysa galaaskana way badan yihiin aad baa calashaan loo jeclaa marka kuraasa taalana way xisaabsan tahay tusaale ahaan haddii labaatan kursi meesha ay taalo labaatan ardo inagu fariistoo doonayay marka qaar baa burbuuran oo waxay kuraastuna waa kuraastii loo xaxayda isku wada dheganayd marka meeshii afar qof loogu talagalay ayaa laga yaabaa in laba qof ama saddex qof ku fariisato mid kamida buuran yahay marka macalinka wuxuu soo dejiyey wuxuu yidhi ma dhihi karo galaaskayga maaragtay ka baxa oo waad buurantihiina laakiin wuxuu soo dejiyey kursigaa afar qof afar lacag baan ka rabaa haddaad saddex ku fariisataan afar lacag baad bixinaysaan calashaan qofkii buurano qofkii buurano waa inaad bixisaa laba haddaad laba kursi meeshii laba arday fariisan lahayd haddaad fariisato waa in laba lacag bixisaa waa laba lacag malaha macalinkaasi waxaa u baahnaan lahaa shirkadan cusub inay la tashi la samaysa ilaa isaga hore u tijaabiye waxaaba laga yaabaa in qishka shirikadaha halka ka soo qaateen
maraykan oo degan gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa sheekadooda toddobaadkan aada loo hadalhayay kadib markii ay shaaciyeen inay weli hayaan doolshihii arooskooda ee la sameeyey lixdan sano ka hor markii ay isguursanayeen weliba hayn oo keliya ma ahe waxa ay weli cunaan doolshahaasi axmed cali sheekh ayaa sheekadaasi noo hayay axmed kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a bal lamaanahan iyo doolshahan la leeyahay lixdan sano ka hor baa loo sameeyey markay isguursanayeen welina way cunaan oo cunto way dhacda maxaa loo lahaa bal kusoo dhawo barnaamijka horta caashe waad mahadsantahay barnaamijkan waa ku dhowahay runtii arrintan markaa arkay aniga naftirkii aan ka soo bixinayay qaybta wararka ee idaacadda v o eda marar badanaa indhaha ku celiyo waxaan lahaa bal waxaanu ma ma runbaa markaa si fiican usii eegana waxaa ii soo baxday in lamaanahan oo degan gobolka florida ee dalkan maraykanka in ay dhaqan ka dhigteen oo ay ku xusaan meherkooda in sanad walba markii la gaaro maalinkii meherkooda ee sanad guradu ay ku beegneed inay cad doolsho ah ka goostaan doolshadii la keediyey maalinkii ay isguursanayeen waana lixdan sano ka hor hadda labaatan iyo toban iyo maah lixdan sano ka hor lixdan sano ka hor lixdan doolsho sano ka jiray hor marka marka ma doolsho ay isagii ugu magac dareen baa mise waa isla doolshadii xilligaasi loo sameeyey arooskooda waa iska doolshadii dee waa taqaanaa doolshooyinka qofka arooska ma eh, dhinac laga goon jiray oo dadka arooska loo samayn jiray doolshadii unbay keediyeen een, waxayna ku keedsadeen gurigooda marka waxay ku daraan een, wax ka dhigaysa maxaan ku rahdaa wax markay adkaadaan inay jilcaan marka doolshada waxaa lagu sameeyey oo, oo lamaanahan oo isku guursadeen magaalo la yidhaahdo nayik oo gobolka new york ka tirsan sannaddii kun sagaal boqol iyo konton iyo shantii waxaana u samaysay sida ay leeyihiin een, naagta hooyadeed ayaa u samaysay marka keygii ayay meel dhigteen marka waxay ku xusaan ay leeyihiin eh, sanad guuro cajiiba ay noo tahay inaan arrintan oo kale aan u qaadano xusuus ka duwan waxyaabaha kale dhan oo dadku ay sameeyaan waa garta marka waxay rabeen uun sida muuqata inay wax cusub uun sameeyaan adduunkan waxaa lagu tartamaa in qofku uu maalinba keeno ra'yi cusub oo ka duwan wixii hore loo sameyn jiray marka ma ra'yun bay ula jeedaan mise jacayl baa meesha ku jira mise in waxay dadku barayaan een, doolsho intaas jira la kaydin karo weliba la cuni karo Een, horta waan daawaday waxaan daawaday eh, videogii een, arrintan een, laga sameeyey marka oo dadkan ay ka hadlayeen een, waxaa la yidhaahdaa aan gabadha la yidhaahdaa een, ama maamadan ama ken ninka la yidhaahdo marka Oo hadda ayayadani awowgan dhe
marka ayadan iyo awowgan waxay leeyihiin marka waan dad da'doodu eh, siddeetankii eh, dhinac usii fiirinaya marka waxay leeyihiin waa xusuus eh, maalinkaas waa maalin ugu weyn si marka xusuustii aan sanad kasta usoo ceshanno waxaan dib ugu laabanaa maalinkii arooskii iyo doolshadii xitaa arrintan waxaa la yaabay yidhaahdeen een, caruurtoodii iyo ilmihii kale sii dhaleen oo eh, awooyaashii u ahaayeen iyo kulli waxay leeyihin waa sheeko la yaab leh waaye oo hadda xataa v o eda keliin maahane warbaahin badan oo maraykanka arrintan qaadatay oo waxay la noqotay sheeko cajiib oo oo la yaab leh waxa kaloo yaab lehna in doolshadu ay tahay weli inkastoo ay isbedeshay xoogaa ay ad adkaatay haddana Laakiin weli waaba la still waa- cunayaa.
way cunayaan ay waa adka- waa arkaysa inay cadka goosanayaan wa- wax yar oo waxay ku darayaan een- een oo jilciya kadibna way goosanayaan marka wayna dhaqaalaystaan wax badan kama cunaan way- ilaa ilaa ay ka dhintaan ay rabaan inay saas u haystaan waxaad ii sheegtaa marka een, hal su-aal laba su-aal igu kaarsan waxaad ii sheegtaa marka qaabkee u kaydiyeen xaggee dhigeen Waxay- waxay yidhaahdeen eh, doolshadan eh, eh, waa nuuca la- eh, la yidhaahdo fruitkeyga oo doolshooyinka hadda ah, eh, socda inta badan ayagsay leeyihin waxay leeyihin fruitkeyga waa doolsho laga sameeyo eh, u badan eh, en- en miro u badan marka wa- xilligaas oo kun sagaal boqol shan iyo kontonkii doolshada noocan ayaa waxay ahayd midda ugu caansan ee dadka la yidhaahdo hebel maash- doolsho loo sameeyey maaha intii caadiga Haye.
marka doolshadii waxay ku keediyeen geed yaro oo maxaan ku rahdaa oo gasac yar ah markaase waxay saareen een, een, firiijka korkiisa marka een, waxay mariyaan sida ay leeyihiin waxyaabo kiimika oo oo ka mid ah oo ka dhigaysa cuntada mid aan doorsoomin taas ayay mariyaan kadibna een, caday ka goostaan sidaas ayay marbo dhinac uga- uga jiitaan laakiin lixdan sano hadday tahay lixdan goor baa lasoo goostay soo maaha lixdan goor ayaa la goostay oo- sanad kastay oo- goosanayeen oo oo weliba lixdan lagu dhuftay laba ilaa iyadana way goosanaysaa isagana goosanaya marka waa boqol iyo labaatan goor baa la goostay boqol iyo labaatan goor aa la goostay doolshaduna doolsho weyn ay ahayd marka hore wayna hadda badnayda way, doolashadu way badneed een, hadda sida ka muuqato videoga way, way sii yaraanaysaa iyagaaba si gaboobay ayagana cimrigooda waa waa isla socdaan marka waxaa laga yaabaa inay isku meel kusoo dhammaadaan marka waxaad ii sheegtaa marka ma- waxay leeyihiin markastoon goodsanno ilan sawirkooda xataa waan arko aad ba u yaryar yihiin oo iyagoo alla dhalinyarada qurux badana iyagoo aad u dhalinyaro malaha fiican.
markaas een, malaha aan labaatankiiba gaarin sida muuqata marka een, ma waxay leeyihiin dhadhankii habeenkaas way bahashu leedahay oo habeenkaas dareenkii nagu jiray iyo ilan markaad hadda xilliyada qaar oo kale si fiican haddii ay jirto een, sheekaad maalin meel ku maqashay ama jawi haddaad gasho wixiiba kugu soo dhacay xilligaas aad sameynaysay aad u maogtahay?
weyn aad u marka weyn waxay leeyihiin mar walba oon goosanno waxaa nugu soo dhaca jawiga xilligaas siduu ahaa u Si qurux fiican.
badnaa macnaha dadku eh, eh, qofba markuu eh, u dabaaldegayo sanad guuradii eh, guurkiisa qofba wax buu sameeyaa ayagu marka waxay leeyihiin cunista doolshadan waxay noo celisaa maalinkaas iyo xusuustaas dee marka dadku ay eh, isku cusub yihiin oo maanta isguursadaan iyo lixdan sano kadib jacaylku weli sidiisi ma ahano waxaa waa inta badan marka xiisahaasay ka dhadhaminayaan xiisihii ay dib ugu laabanayaan iyo jacaylka iyo farxadda iyo maxaan ku rahdaa markaas waa yaabaysaa wejigooda sida ka muuqata burhaanta aad baad mahadsantahay axmed thank you adigaa mudan caash
waa xagaag waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qaali hooyadayo umani ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto alla qaadira oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waad qiimo badanto alla qaadira oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaageen naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan hibaxaa waqiraya
qaybtan u dambaysa ee barnaamijkana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa waraysi aan la yeeshay fanaanka maxamed xuseen lafoole oo sannadihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka kadib muddo dheer oo uu qorba joog ahaa waxaan horta hore salaamaya marka hore adiga iyo iyo dhammaanba shaqaalaha v o a salaan kadib runtii xamar waxaan hadda joogaa saddexdii sano ayaa waxaa iga dhamaan bilo waxaan imid labadiisa iyo saddexiyo tobankii horraantiisa kusoo daraayo wallaahi markaan la kulmanayo magaalada malahay muddo intaa la edaa sii joogi doontaa waxay ahayd inaan lagu joogo laakiin nagala fogaatay oo aniga jooga ilaa saddex sano hadda haye bal haddaad sirtana siiso waxyaabaha xamar kugu celiyey ee salka kugu qotomiyey maxaa ka mid a lafoolow wallaahi xamar runtii xamar haddii aan aan ogahay in macnaha mataqaana berigii hore cabsida iska jirtay wadanka iska dhibadnaa laakiin marka dibadda la jooganayo way kasii daran tahay oo waxaa nagu xiran waxyaabo kaloo fara badan laakiin markaa wadanka wiis maado badanaa ogaanaysaa marka markaan wadanka ina farta runtii ayaa day inaan isku joogo magaaladeydii oo ku dhashay oo aan mataqaana kusoo barbaaray markii aan imid ee aan muddana ka maqnaa ayaa maadaama aan xaggaana shaqa marka aanan iga fokanaysa aanay jirin ayaa waxaan ii inaan halkaa ku noolaado in muddo aan hooyadooda xanuunsana in magaalada joogto
waxaad markaa iiga warantaa muddadaas aad xamar ka maqnayd waa waa waa imisa sannadood aad xamar ka maqnayd kusoo noqoshadaada hadda kadib ka hor xamar xamar xamar waxaan ka baxay sagaashan iyo afartii aan ka baxay bishii bilaab markii aan dib ugu soo noqday ugu horreysana waxay ahayd labada kun iyo saddex tobanka waaw marka muddo dheer baad magaalada ka maqnayd marka isbeddelka hadda kuu muuqda ee muqdishoaad ku aragtay xilligaasaad sheegaysa xilli waxay ahayd ay colaad daran ka jirtay ee magaalada muqdisho gaar ahaan inkastoo guud ahaan soomaaliya ka jirta laakiin colaad daran oo ka jirto aad ka- xilli aad u xunahay xilligaan ka baxay magaalada muqdisho oo runtii aad aad u xun oo gaajo iyo xiriir iyo colaad iyo xasaad aad u fara badan oo ka jira markaa xagga magaalada waaba xilligii cagabararkii taariikhda gale uu jirana ay ahayd baan malinaya waka ahaa xilligii cagabararku jiray halkan ciidamada maraykanka yimaadeen iyo adduunka dha yimaadeen oo dagaalka soo socnaadana uu ka dambeeyey xilligaas ayay markaan ka baxay meesha waa garta marka bal hadda waxaad iiga warantaa xamar baad joogtaa caasimadii baad ku sugan tahay eh, muddo dhowr sano saddex sana ku buuxsamay sida hadda aad sheegtay marka bal waxyaabaha ku soo jiitay ee muddada aad joogto ee aad ka heshay inkastoon ogahay dalaad ku dhalatay ood ku soo barbaaratay ood ku kortay wax lala meel dhigaa ma jiraan laakiin waxyaabaha hadda sida gaarkaa kuu soo jiita adiga maxaa ka mid a wallahi aan anigu waqti markaan xamar muday oo aan magaalada kusoo degay wasi yar cabsiya iska jirjirto wasi yar dabaqay laakiin muddo yar kadib waxaan ahaa nin xor ah oo magaalada meesha doona ka mara runtii wax magaaladan aan hadda joogo iyo wadankan aan anagu leenahay aan ku noolay hadda wallahi meel siisan karaa muddo cimiladiisa keliya aan wax laga maarmi kara ahayn mar walba tira aan noqo waxaan soo xasuustaa qabowga iyo barafkii iyo jaakadii waaweynaa markaasaa iraa barugteeda sama ha ku dhaafa weyn kartay haddana samarkiisa igu sii dhaafaa maalinba maalintii igu sii macaanaysa magaalada sidaas waxay igu gaadhay inaan xilligan kusoo gaaro waa tahay waxaad markaa iga warantaa muddada aad joogto een, ah, magaalada muqdisho fankaagiina kolley waad ku jirtay albano cusub heese cusub heesii lagugu yaqiinay soo jiidashada lahaa wax ma samaysay ha dabcan waan ku jiray een, intaan hadda magaalada muqdisho dhowra ilaa iyo laba sano gaarayaan iswaaya marka heeso badan ay sameynta magaalada muqdisho haye maxaa ka mid ah haddaad bal qaar nooga taataabato magacyadooda heesaha aan hadda ku qaaday waxaa ka mid ah hees la yidhaahdo isaseeda waxaa jirta hees la yidhaahdo gaari baa tahay waxaa jirta hees la yidhaahdo maxaaay gaar halkaa tigsanayso
ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaayeen ubaxii xusuusteen dadka ugu jeclaayeen tii aan hablo idil iyadown ka doorteen tii aan hablo idil iyadown ka doorteen digaan la galay iyo ufinaysa waxaad tahay digaan la galay iyo ufinaysa waxaad tahay weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin ume ooridaade amarkaa qoraaye isaseeka nagu dhaxay amurinaga weyne isaseeka nagu dhaxay amurinaga weyne weligay ismaan oran urkaygana kumay jirin ume ooridaade amarkaa qoraaye isaseeka nagu dhaxay amurinaga weyne isaseeka nagu dhaxay amurinaga weyne inkastoo dabiya olol caqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeennii uradaagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubayaa allo way u fududahay mar inaynu kulanni sidiiban ayaankiyo calabka u sawraaya allo way u fududahay mar inaynu kulanni sidiiban ayaankiyo calabka u sawraaya rabbigay ma eexdee sidiibaan ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoonahay alla way u fududahay mar inaynu kulanni sidii baan ayaankiyo calabka u sawraaya alla way u fududahay mar inaynu kulanni sidii baan ayaankiyooy calabka u sawraaya rabbigay ma eexdee sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee marka heesihii badan waxaa waxaad ka- ma korin karaa markaa ka warantaa heesahaasi waa kuwo lagu soo diray oo xamar lagugu soo diray maya mise waa kuwo lagu sameeyey isla magaalada muqdisho gudaheeda oo magaaladan aad ku dhex qaaday dabcan magaaladaad ku qaaday laakiin xaggee lagu sameeyey ha ha heesihii badan kamar lagu sameeyey een, waxaa jirta dhalinyaro een, hayso oo oo hal-abuuro ah. Een, dhalinyaro badan oo muqdisho waxay u yimaadeen heeso fara badan ay sameeyeen oo ay haysteen
waa tahay waa ka xunnahay barnaamijkaasi wakhtigii ayaan noo saamaxayn inaan idiin dhammaystirno dabcan barnaamijkaasi isagoo dhammaystiran goordhow website-keena aad ka heli doontaan idaacaddeenii fiidnimona waa naga intaas waa v o a idin leh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.